wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa xarunta wasaaradda kulan kula qaatay wafdi ka socday hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee fao inta uu kulanku socday ayaa waxaa diiradda lagu saaray mashaariicda horumarineed ee hay-adda fao ka wado deegaanada jubbaland sidoo kale kulanka waxaa looga hadlay dardargelinta mashaariicda xalka waara oo ay qeyb muhiim ah ka qaadato hay-adda fao markii uu kulanku soo ilaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay madaxa warbaahinta ee wasaaradda qorsheynta jubbaland ismaaciil bashiir warsame waxa uuna faahfaahin ka bixiyey kulanka iyo waxyaabihii lagu lafaguray maanta oo axad ah afarta bisha agost laba kun iyo afar iyo labaatan wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda jubbaland mudane cabdiraxmaan cabdi axmed waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wafdi sare uu ka socday hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee faw kulanka ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta wasiir ku-xigeenada wasaaradaha beeraha iyo howlaha guud iyo sidoo kale agaasimayaasha wasaaradaha beeraha iyo howlaha guud kulanka ayaa intii uu socday waxaa looga wada hadlay dardargelinta mashaariicda horumarineed ee hay-adda faw ay ka hirgeliso deegaanada jubbaland gaar ahaana dhinacyada waxsoo saarka kaabayaasha dhaqaalaha iyo kanaal weyn oo beeraha lagu waraabin doono oo dhowaan lagu wado in laga hirgeliyo deegaanka luglow ee gobolka jubbada hoose sidoo kale waxaa kulanka looga wada hadlay ee mashaariicda xalka waaraha oo qeyb muhiima ay ka qaadato hay-adda faw sidii markaasi loo dardargelin lahaa ugu dambeyntiina wafdiga ka socday hay-adda faw ayaa waxa ay bogaadiyeen doorka muhiimka ah ee wasaaradda qorsheynta dowladda jubbaland ay ka qaadato isku xirka iyo wada shaqeynta hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo hay-adda faw